tirintii cutubka labaiyo labaatanaad markaasaa reer banu israa'iil guureen oo waxay degeen bannaanka mo'aab oo webiga urdun ka shisheeya oo yerixo ka soo hor jeeda oo balaaq enasifor wuxuu arkay kulli wixii ay reer banu israa'iil ku sameeyeen ree omor oo ree mo'aab dadka bay ka cabsadeen maxaa yeelay iyagu aad bay u badnaayeen oo ree mo'aab aad iyo aad bay u welweleen reer banu israa'iil aawadood markaasaa ree mo'aab waxay ku yidhaahdeen odayaashii ree midyan sida dibi u dhammaysto cawska berrinka ayaa dadkan faraha badan waxa hareerahayaga ku wareegsan oo dhan u dhammaysanayaan oo wakhtigaas waxaa ree mo'aab boqor u ahaa baalaaq enasifor oo wargeeyayaal buu u diray balcaam ena bacoor oo joogay fetoor oo webiga ku agtaal oo ah dalkii dadkiisa si ay ugu yeedhaan oo wuxuu ku yidhi bal eeg halkan waxaa jooga dad masar ka yimid oo dhulkii oo dhan way qarinayaan oo waxay deggan yihiin hortayda haddaba waan ku baryayaaye kaalay oo dadkan ii habaar waayo way iga xoog badan yihiin oo mindhaa waan ka adkaanayaa si aannu ugu layno oo dalka uga erinno waayo waan ogahay in kii aad u ducaysaa wuu ducaysan yahay kii aad habaartaana wuu habaaran yahay markaasaa odayaashii ree mo'aab iyo odayaashii ree midyan waxay gacantooda ku qaadeen abaalgudkii habaaridda oo waxay u tageen balcaam oo isagay kula hadleen erayadii balaaq oo isna wuxuu ku yidhi iyagii caawa halkan ku barya oo anna war dambaan idinkaga keenayaa waxay rabbigu igula hadlo markaasay amiiradii ree mo'aab la hoydeen balcaam markaasaa ilaah balcam u yimid oo wuxuu ku yidhi war nimanka kula jooga yay yihiin markaasaa balcaam wuxuu ilaah ku yidhi balaaq enasifor oo ah boqorkii ree mo'aab ayaa ii soo diray oo yidhi bal eeg dadka masar ka yimid waxay qarinayaan dhulka oo dhan haddaba kaalay oo ii habaar oo mindhaa waan karayaa inaan iyaga la diriro oo aan eryado markaasaa rabbigu wuxuu balcaam ku yidhi waa inaanad iyaga raacin oo waa inaanad dadka habaarin waayo iyagu waa barakaysan yihiin aroortii dambe ayaa balcaam kacay oo wuxuu amiiradii balaaq ku yidhi dalkiinnii taga waayo rabbigu fasax buu ii diidaa inaan idin raaco markaasaa amiiradii ree mo'aab kaceen oo baalaaq u tageen oo waxay ku yidhaahdeen balcaam waa diiday inuuna soo raaco oo baalaaq haddana wuxuu diray amiiro kale oo kuwii hore ka sii badan oo ka sii derajo weyn oo iyana balcaam bay u tageen oo waxay ku yidhaahdeen baalaaq enasifor wuxuu kuugu leeyahay waan ku bargayaaye inaad ii timaaddo yaanay waxba ka hor joogsan waxaan ku siinayaa derajo sharaf leh oo wax alla wixii aad igu timaaddana waan samaynayaa haddaba waan ku bargayaaye kaalay oo dadkan iyo habaar markaasaa balcaam jawaabay oo wuxuu addoommadiisii baalaaq ku yidhi haddii baalaaq isiyo gurigiisa oo lacag iyo dahab ka buuxo anigu kama tallaabsan karo erayga rabbiga ilaahayga ah inaan sameeyo wax ka yar iyo wax ka badantoona haddaba waan idin baryayaaye bal caawa halkan isaga hoyda bal aan soo ogaada waxa kaloo rabbigu igula hadle oo habeennimadii ayaa ilaah balcam u yimid oo wuxuu ku yidhi haddii nimanku u yimaadeen inay ku yeedhaan kac oo iyaga raac laakiinse waxaad yeeshaa aan kugula hadlo oo keliya oo subaxdii dambe ayaa balcaam kacay oo dameertiisii kooraystay kolkaasuu raacay amiiradii ree mo'aab oo ilaah cadhadiisiina way kululaatay maxaa yeelay balcaam baa tegey markaasaa malaa'igtii rabbigu jidka istaagtay iyadoo cadow ku ah isaga haddaba isagu wuxuu iska fuushanaa dameertiisii oo labadiisii addoonna way la socdeen markaasaa dameertii waxay aragtay malaa'igtii rabbiga oo jidka taagan oo seefteedii oo galka ka baxsan gacanta ku haysata kolkaasay dameertii jidka ka leexatay oo berrinka gashay oo balcaamna dameertii wax buu ku dhuftay si uu jidka ugu soo celiyo markaasaa malaa'igtii rabbigu waxay istaagtay surun beer canabyada ku dhex yaal oo dhankan dayr ka yahay dhanka kalena dayr ka yahay oo haddana dameertii waxay aragtay malaa'igtii rabbiga markaasay derbigay isku jiidday oo balcaam cagtiisii ayay derbigii kula qabatay oo isna haddana wax buu ku dhuftay markaasaa malaa'igtii rabbigu hore u sii socotay oo waxay istaagtay meel celidhi ah oo aan meel looga leexdo lahayn midig iyo bidax toona oo haddana dameertii waxay aragtay malaa'igtii rabbiga markaasay iska jiibsatay balcaam hoostiisa balcaamna wuu cadhooday oo dameertii usha ku dhuftay markaasaa rabbigu afka dameerta furay oo waxay balcaam ku tiri waar maxaan kugu sameeye oo aad saddexdan jeer ii dishay markaasaa balcaam dameertii ku yidhi maxaa yeelay adigu waad igu majaajilootay oo weliba waxaan jeclaan lahaa in seefu gacantayda ku jirto waayo waan ku dili lahaa hadda markaasaa dameertii balcaam ku tidhi waar sow ma ihi dameertaada aad camrigaaga oo dhan fuli jirtay ilaa maantadan oo miyaan horay sidan oo kale wergay kuugu sameeyey oo isna wuxuu ku yidhi maya kolkaasaa rabbigu balcaam indhaha u furay oo wuxuu arkay malaa'igtii rabbiga oo jidka dhex taagan oo seefteedii oo galka ka baxsan gacanta ku haysata markaasuu madaxa foorariyey oo sujuuday kolkaasaa malaa'igtii rabbigu waxay isagii ku tidhi waar maxaad dameertaada u dishay saddexdan jeer bal eeg anigu waxaan u soo baxay cadow ahaan maxaa yeelay jidkaagu hortayda waa ku qalloocan yahay oo dameertuna anay aragtay oo saddexdan jeerba hortayda ka leexatay oo haddaanay iga leexan hubaal waan ku dili lahaa iyadase waan badbaadin lahaa oo balcaam wuxuu malaa'igtii rabbiga ku yidhi waan dembaabay waayo ma aan ogayn inaad jidka taagan tahay adigoo iga gees ah haddaba haddii sidaasu ku xumayso dib baan u noqonayaa markaasaa malaa'igtii rabbigu balcaam ku tiri orod oo nimanka raac laakiinse hadalkii aan kula hadlo oo keliya waa inaad ku hadashaa sidaa daraaddeed balcaam wuxuu raacay amiiradii balaaq soo diray oo balaaq markuu maqlay in balcaam yimid ayuu u baxay inuu isaga ku qaabilo magaaladii mo'aab oo ku taal soohdinta arnoon oo ah soohdinta darafkeeda markaasaa balaaq wuxuu balcaam ku yidhi warsow degdeg dad kuguma soo dirin inay ku yeedhaan maxaad iigu iman weyday miyaanan awoodin inaan darajo weyn ku siiyo kolkaasaa balcaam wuxuu balaaq ku yidhi haddaba waa ikan oo waan ku imid war anigu ma waxaan leeyahay awood aan wax kaaga hadlo innaba ha ahaatee ereygii ilaah afkayga geliyo ayaan ku hadli doonaa markaasaa balcaam raacay balaaq oo waxay yimaadeen qiryad xusood markaasaa balaaqa allabari u baxyay dibi iyo ido oo wax buu u diray balcaam iyo amiiradii isaga la joogay oo subaxdii dambe ayaa balaaq kaxaystay balcaam oo wuxuu keenay meelihii sare oo bacal oo halkaas wuxuu ka arkay dadka darafkii ugu shisheeya